shaqana weeyo meel bay ka wada timid soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timid idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta miilayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada covid nteen oo hadaan oo kale aad ka dhegeysataan reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo aynuga hadalno eh, marxaladihii ugu dambeeyey xanuunka coronavirus iyo sidoo kale wacyigelin sida ay bulshada u gaartay waxaan maanta uga hadli doonaa guud ahaan dalka en, kiisaska laga diiwaangeliyey sidoo kale magaalooyin kala duwan oo eh, laga cabsi qabo inuu ku faafo haddaba en, magaalooyinkaas waxaa ka mid a magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka waa magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug iyo sidoo kale caabud waaq oo galguduud ka tirsan oo laga soo sheegayo soddon qof oo xanuunka coronavirus ah in tiraduna ay intaasi kasii badato ama wacyigelinta mas-uuliyiinta maamulkaasina ay sheegeen in ay aada u socoto maraykanka waxaan eegi doonaa bulshada ku nool ee soomaalida ah wacyigelin ayay ka wadaan in magaalada minnesota ee dalkaasi maraykanka si dadku looga badbaadiyo faafitaanka xanuunka coronavirus iyadoo aynu ognahay in xanuunka coronavirus uu yahay dalka ugu badan ee uu saameynta ku yeeshay maraykanka barnaamijka anigoo timacaddaa idiin soo saaray halkaan idinkala socodsiin doona kusoo dhawaada mar kale faaqdaada heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa kowda bisha lixaad sanadka labada kun iyo labaatanka Aan- waxaan ku hormaraynaa dhinaca iyo su- iyo gobolka mudug ama gobolkaasi ah gobolka mudug Aan, soddon qof ayaa la sheegay in laga hela xanuunka coronavirus iyo sidoo kale tiradu inay halkaasi kasii badan doonto waxaa laga cabsi qabaa in in tiradu kasii badato dadka uu ku dhaca xanuunka coronaviruska mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa wada dadaallo kala duwan oo bulshada looga wacyigelinayo waxaa sidoo kale ay sheegayaan in dadka qaar ay yihiin kuwa magaalada meel ka baxsan oo dhulka miyiga ah laga helayo xanuuno kale oo dadku isaga dhimanayaan balse aysan tiro koobnayn waxyaabaha ku dhacay ama dadkaasi u dhinteen haddaba mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka mudug ayaa wada dadaallo kala duwan oo dadka loogu sheegayo halista xanuunka coronavirus iyo inay raacaan tilmaamaha caafimaad ee dhakhaatiirta caafimaadku ay bixinayaan waxaana ay mas-uuliyiintu sheegeen in dhammaan deegaanada gobolkaasi la gaarsiin doono wacyigelinta si bulshada eh, ku nool goobaha ama eh, dhulka dhaqaaqsan ee miyiga ah loo gaarsiiyo in xanuunku yahay mid halis ah t- oo dadka qaarna ay aaminsan yihiin inuusan ahayn mid saameyn weyn ku yeelan kara bulshada waxaa sidoo kale dadka waaweyn ee da-da ah loogu digayaa ama loogu digay in ay en, meelaha qaar ay isugu yimaadaan maadaama ay yihiin dadka ugu fudud ama ugu nugul ee xanuunku uu sida sida fudud ugu dhici karo ama uu dili karo taasina ay tahay in eh, sida ugu degdegta badan ama sida ugu dhaqsiyaha badan ay u qaataan bulshadu en, wacyigelinta en, deegaanada ka socota eh, si loo xakameeyo xanuunku inuusan gaarin deegaanada kale ee gobolkaasi magaalada gaalkacyo ayaa ka mid ah xarunta ah oo xarunta gobolkaasi mudug ah taasi oo laga soo sheegayo in cudurro ama ama kiisas badan laga helay oo calaamadaha qaba xanuunka coronaviruska waxaana hadda ku sugan isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka mudug oo wada dardargelin ku aadan in bulshada wacyigelinta la gaarsiiyo maamulka degmada gaalkacyo ayaa isna wada waxyaabo kala duwan oo bulshada lagu gaarsiin karo wacyigelinta taasina ay tahay qaabka ugu fudud ee bulshadu aysan noloshooda aysan halis u geli karin
bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo melbay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo melbay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo melbay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo melbay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
barnaamijka faaqidaada ayaa dhegeysanaysaan dowladda soomaaliya ayaa gaalkacyo iyo afmadow waxay gaarsiisay ama waa afmadow waxay gaarsiisay qalab caafimaad loogu talaga xanuunka coronavirus iyadoo ay socoto wacyigelinta iyo sidoo kale dadaalada kala duwan ee dadka loogu gurmanayo waxaana dowladdu ay qalabka caafimaad ee dawooyinka ay gaarsiisay magaalooyinka gaalkacyo xarunta gobolka mudug iyo sidoo kale magaalada afmadow jubbada siday dadka loogu dadaalo xaaladooda caafimaad inuusan coronavirusku uusan gaadhin qalabka caafimaad ee la geeyey magaalada gaalkacyo ayaa lagu wareejiyey mas-uuliyiinta ka socota puntland galmudug ka qeybgalay dadaalada dowladda soomaaliya ee wado ka hortaga xakameynta xanuunka coronavirus dhibaatada badan ku haya caalamka dadka ku nool magaalada gaalkacyo ayaa loo badinayaa in dhinaca wacyigelinta ay qaataan balse waxaa dowladda iyo sidoo kale maamul goboleedu ay wadaan sidii bulshada soomaaliyeed aysan saameyn weyn ugu yeelan xanuunka coronavirus mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee dhakhaatiirta ayaa waxa ay uga digeen bulshada inuusan cudurka safamarkaa si fudud ugu faafin iyadoona la sheegayo ama muddooyinka ama toddobaadii aynu soo dhaafnay uu xanuunka hoos u dhacay balse loo baahanya in bulshadu ay u qaataan sida u ay tahay deegaanada inta badan laga helay markii hore waxaa ka mid ahaa hirshabeelle iyo sidoo kale deegaano kale oo ay ka mid tahay jubbaland iyo sidoo kale puntland balse galmudug magaalada gaalkacyo oo kale ayaa ka mid ah hadda deegaanada qaar ee magaalooyinka qaar ee laga soo sheegay in xanuunka uu ku faafay mas-uuliyiinta sidoo kale waxaa ka socda wasaaradda caafimaadka dawo gaarsiiyeen afmadow dowlad goboleedka jubbaland oo ay ka mid tahay in dadka la gaarsiiyo arrimaha wacyigelinta bulshada qalabka loogu talagalay in dadka ay ku xirtaan sanka iyo afka oo kale inay qaataan oo kale iyo sidoo kale dawooyin kale oo loogu talagalay in dadku ay dadka la siiyo looga cabsi qabo in xanuunka qaar uu hayo barnaamijka faaqidaada covid nteen ee riidu muqdisho ayaa dhegeysanaysaan
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
barnaamijka faaqidada covid nteen qeybaha dambe ayaa dhegeysaneysaan ee dibadbaxyo iyo sidoo kale booliiska maraykanka ee isku dhacay magaalooyinka ku yaala dalkaasi waxaana fooda isdaray dibadbaxayaasha iyo booliiska magaalooyinka new york chicaga atlanta iyo sidoo kale los angeles oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi maraykanka booliiska kusugan goobaha xiran aqalka cad ee ku yaala magaalada washington ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa ku riday dibadbaxayaasha tuuraya dhagxaanta ku dhawaad afartan magaalo ayaa bandow lagu soo rogay balse dibadbaxayaasha ayaa badanaa waxa ay bandowga iska indhatireen oo jebiyeen taasi oo keentay in booliiska isku dhacaan magaalooyinka minneapolis ayaa ah magaalada minneapolis ah goobta ay booliisku ay ku dileen georgia floyd ayaa waxaa la xiray darawal gaari xamuul ah kaasi oo la sheegay inuu si xawaara ku socday kuna sii jeeday dhinaca dibadbaxayaasha ciidamadu tiradoodu ay gaarayso shan kun ayaa loo galbiyey ama la geeyey magaalooyinka ay dibadbaxyadu ka socdaan si booliiska ay gacan u siiyaan in ciidamada ilaalada qaranka ayaa loo daadguriyay magaalooyinka rabshaduhu ay ka socdaan sida booliiska ay u caaw lahaayeen georgia forley ayaa waxaa ka dhashay dibadbaxyo guud ahaan dalkaasi maraykan ka socda iyadoona dibadbaxyaashu ay ku baaqayaan in lasoo afjaro dhibaatooyinka ay booliisku geystaan masaforled ayaa waxa uu ahaa nin madow ah oo aan hubeysnay islamarkaana askarta booliisku ama askariga ka tirsan booliisku luqunta siddeed daqiiqo jilibka kaga haya ilaa intaa uu ka geeriyoonayay maalmihii lasoo dhaafay waxaa socday magaalooyinka dalkaasi maraykanka rabshado iyo boob sababay ama ka dhashay caro laga qaaday muuqaalada baraha bulshada lagu faafiyey ee ku aadaan askari jilibka qaar ama uga haya georgia forland intaa uu ka dhimanaya isagoo ku dhawaaqaya ma neefsan karayo sidoo kale eree kale oo kala duwan oo baraha bulshada lagu faafiyey taasina ee bulshada madowga ay sidoo kale bulshada kale ay kadibadbaxyada ay ka dhigayaan waxaana madaxweynaha dalka maraykanka laga yaabaa saacadaas u aadan in loo geeyo ama la geeyo qol loogu talagalay in lagu qariyo si aysan dhibaato uga soo gaarin dibadbaxyada xoogan ee ka soconaya dalkaasi maraykanka
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon doon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada
waxaad ag dhegeystayaal qeybaha ugu dambeeyay barnaamijka faaqidaada ayaad dhegeysanaysaan waxaan aadaynaa dhinacay magaalada gaalkacyo oo la sheegay wararku ay sheegayaan in kiisasku ay sii kordhayaan oo laga helayo xanuunka coronaviruska waxaana iminka ku sugan in mas-uuliyiin ka socota wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda caafimaadka magaaladaasi ama gobolka mudug goordhaweed ayay u waramay een aamine xaaji xuseen oo ka tirsan warbaahinta qaranka
ah, bismillahi raxmaani raxiim codka ay usoo laabanayni xaaladeedu aad ayay maaragtay xiliyadan eh, xilligii eh, coronaviruska uu bilowday ilaa xilligan caafimaadka eh, aad ayuu u hooseeyaa Eh, sababtuna waxay tahay dee diyaaradihii iyo isu socodkii ayaa la xiray Eh, sabalaayigii imaanahayey sidoo kale asaguna wuxuu ku xiran yahay dee maradii diyaaradii xiran yihiin marka caafimaadka guud ee gobolku aad ayuu maaragtay u hooseeyaa Eh, haddii aan guud ahaan eh, gobolka warbixinta caafimaadka aan inka siiyo waxay tahay eh, gobolka gobol aad u baaxad weyn waaye Eh, degmada hobyo iyo gaalkacyo waxay ku jiraan laba boqol iyo lixdan kilomitr dinooda iyo gaalkacyo waxay ku jiraan in ka badan saddex boqol oo kilomitr Eh, goobaha fogfog oo dhan eh, xanuunada eh, sida qandhada iyo qufaca iyo maaragtay eh, xanuunada kale ee la xiriira eh, cudurkan covid nineteen eh, calaamadihiisa aad ayay dadku uga soo cabanayaan goobaha fogfog annaguna dee kawsaarad ahaan awood eh, intaas la eg waan maaragtay ku kofar garayno dhammaan eh, goobahaas fogfog oo dhan waa ma hayno eh, sablayga eh, oo nagu yar awgiis transportationka oo iska iska iska limid ah oo iska maaragtay eh, yar Eh, isu socodkaas oo dhan ayaa maaragtay xadidahaya in dadkii fogfog ee goobaha miyiga iyo magaalada magaalooyinka ka fog magaalada gaalkacyo eh, la tago Eh, cabashada guud ee ka imaanaysa ee goobaha fogfog ee magaalada gaalkacyo ka fog waa sidaas waaye Eh, dadku waxay u baahan yihiin in maaragtay eh, la baaro eh, si loo ogaado xanuunka eh, ay ka cabanhayaan waxa uu yahay baaritaankiina waxaa ugu sokeeya eh, in halkan gaalkacyo si laga qaado la geeyo muqdisho dee muqdishona dee transportationka waa ka xadidan yahay oo diyaaradaha wiigii ama laba ama labadii wiig waa laba mar ama hal mar ayay maaragtay eh, timaadaa gaalkacyo marka aad ayay maaragtay xaaladda caafimaad ee guud ahaan gobolka eh, u hooseysaa
een mudane waa mahadsan tahay een wax ma nooga sheegi kartaa dadka xanuunkaasi la ibdaran ee ku nool gobolka tiradooda
Eh, walaahi tiro hadda saxa aan kuu sheegi kara ma laha sababtoo ah eh, magaalooyinka aad ayay maaragtay u badan yihiin guulooyinka iyo magaalooyinka waaweynba meel kastana ca- cabashada eh, xanuunkaas eh, qandhada iyo qufaca waa maaragtay naga soo gaaraysaa sidoo kale eh, ayaduna dadka eh, waxaa sii badanahaya dhimanahaya oo aan la garanayn sabab ay u dhimanahayaan maadaama baaritaanka eh, aanan hayn eh, dadku sidii dhimashadii hore hadda magaalada gaalkacyo oo kale dhimashadii xilliyadii hore waxa- waxaa u malaysaa inay ka badan tahay masaajidada janaasooyin- ee janaasooyinka lagu tukanaya iyo isbitaal- goobaha caafimaadka dadka ku dhimanaya marka qabuuraha la tago waxaad leedahay numbarku waa ka badan yahay numbarkii hore marka lama sheegi karo guud ahaan dadka eh, xanuunkaas tirokoob laguma samayn karo laakiinse waxaan dhihi karaa waa dad aad u badan ee xanuunku sidii hore u awal ahaan jiray waa kasii daran yahay een mudane waa mahadsan tahay ugu dambeyn adiga oo ah een iskudubaha xaaladaha een caafimaad ee covid sagaal iyo toban een maxaa idinkaga qorsheysan maxay tahay qorshooyinka aad damacsantihiin oo hadda idinkaga yaal barnaamijkaas
Eh, waa sax qorshooyinka kuleyba wasaare eh, dowlad goboleedka galmudug eh, wuxuu maaragtay madaxweynaha jumhur- maamulka galmudug mudane axmed cabdikaari qoorqoor uu magacaabay guddi guddigaas oo la tacaalahaya cudurkan marka guddiga ayaad maaragtay qorshayaalkiisa soo bandhigi doona annaga laakiinse ka gobol ahaan waxaa nooga qorshaysan inaan intii karaankeenaa wacyigelin iyo inaan dadka ku baraaruji maaragtay cudurkan khatartiisa ay maaragtay ka feejignaadaan sidoo kale inaan maaragtay inta aan gaari karno magaalooyinka aan gaari karno ayagana aan aan ka samayno maaragtay sida masaajidada iyo goobaha la isugu imaanaya iyo hoteelada iyo inaan halkaas aan dadka ka baraarujino
kaasi wuxuu ahaa isuduwaha galmudug ee magaalada deegaanada gobolka mudug ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi oo faahfaahin naga siinayey wacyigelinta bulshadu siday u socotay iyo sidoo kale tira laga yaabo inay sii korto xanuunka coronavirus ee magaalada gaalkacyo barnaamijka faaqidaada covid nteen qeybaha dambe ayaa dhegeysanaysaane waxaan aadaynaa dhinaca dalka hindiya warar soo baxaya waxa uu sheegay kiisaska tirada dalkaasi ay lagu arkayo calaamadaha xanuunka coronavirus sida ay sheegtay wasaaradaha ama mas-uuliyiinta wadankaasi heerkii ugu sarreeya ee kiiska coronavirus ee hindiya ayaa subaxnimadan isniina lagu sheegay inay korortay sideed boqol waa sideed kun saddex boqol sagaashan laba xaaladood oo cusub oo cudurka coronavirus afar labaatankii saaca lasoo dhaafay waxaana la shaaciyey inay sii kordheen covid nteen tirada xanuunka laga helay halkaas saddex boqol iyo soddon ay dhinteen afar iyo labaatankii saacadood guud ahaan dalkaasi tirada guud ee xanuunka coronavirus ay ka dhigan tahay ama gaadhayso shan kun saddex boqol sagaashan iyo afar marka loo eego tirooyinkii ugu dambeeyey ee lasoo ama ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalkaasi ee hindiya hindiya ilaa haatan waxa ay diiwaan gelisay tiro wadarta guud waa boqol sagaashan kun saddex shan boqol soddon iyo shan kiis oo xanuunka coronavirus kuwaasi oo ay ka mid yihiin sagaashan iyo saddex kun saddex boqol labaatan iyo laba xaaladood oo la sheegay inay u dhinteen halka sagaashan iyo kow kun sideed boqol toban iyo sagaal ay ka badbaadeen ama kasoo kabteen dhanka soomaalidu ma jirto ayaa layidhi wax kiisas ah oo laga diiwaangeliyay waa soomaalida ku nool wadankaasi iyo hindiya barnaamijka faaqidaada covid nteen intaas ayaan kusoo gabagabeynaya tumacda idinla socodsiinayay sidaasi nabadgelyo
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo